gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle uu is hogaamiyay wafdi bilaarin iyo qaybkeyn xubno ku tirsan golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo madaxa ku tirsan hay-adda sodma iyo diirin magaalada baraabe meelose uusa ka dilaayay xanuunka halista ee shubanbiyoodka xanuunkan oo ka dhaladay saameyntii fatahaado iyo sababay dhimashada in ku badan labaatan qof meelo shantii maalin hadhaafini ku dhowaada boqol qof la dhigay goobo caafimaadka iyadoona laga obson qabinti xaaladii kasii doorta haddii si wadajir ah laninsurna sidii lanrooji lahay faafitaanka cudurka islamarkaana lanku jawaabna dhibaatada ilaa hadda ku dhalatay koreyntii iyo weliba warbaahinta la waramaya gudoomiyaha degmada baraabe iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyoona ku warmeen xaaladda bini-aadanimo ee kujaarta degmadaas weli kale ayaa ka baaqanantay si wadajira lansuruma sidii lanku horseedi lahay sii faafitaanka cudurka shimbiyoodka hadda dhibaato ka hay shacabka baraawe
inaan kusoo dhaweeno guddiga maareynta masiibooyinka ayagoo runtii ay ka hadlayeen baahiyadii horey annaga qayladhaamo aan u samaynay sidii magaaladan runtii mana baahiyadii ka jirto iyo xaaladii nagu soo korotay masiibada ahaa ee runtii markaa keliyadeena maana la arkay waxaa u dabtaday guddigii xalimanaa qaran ee maalinta masiibooyinka ee runtii islamarkii ay adeegsatay sidii oo runtii mana magaaladan caasimada koonfur galbeed ay u soo gaarsiin laheeday xaaladihii ka dilaacay shuubiyoodka
wafdi heer saraa ee heer federaal ah gudoomiyaha guddiga maaraynta masiibooyinka heer federaal iyo la taliyihiisa iyo sidoo kale xildhibaan federaala iyo tiimam kale oo kala duwan oo dhakhaatiir iyo qeybo agaasimayaal ka mid ah hay-adda kuwaasi oo booqasho ugu yimid caasimadda koonfur galbeed ee baraawe ayaga oo ka jawaabaya xaaladaha maanta taagan ee degmada ay ku sugan tahay degmada beryahan waxaa ka jirta xaalad aan la soo koobi karin oo dad badanna ay u geeriyoodeen qaar badanna ay maxaa lahaa isbitaallada ugu jiraan haddeertaanba aan soo booqannay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macalin cabdulle iyo weliba uusina hadalkooba meelase kajeedi sheegay inta ka hay-ad ahaan iyo sidan ka dhaaqsiyaha badan ku jawaabo doonana xaalada bani-aadanimo ee ku jarta gaar ahaana sidii wallan qowda lahaye cudurka shibanbiyoodka oo hadda dhibaato ka hay bulshada degmadaasiya aad iyo aadaan runtii ugu faraxsanaa maanta inaan magaaladii baraawe joogo waxaa runtii magaaladii baraawe ay ii muujinaysaa waxaan u malaynayaa magaalo aana tigin soomaaliya laba sano oon hay-adda maareynta mas-uul ka ahaa waa tegey magaalo soomaalidana tegey aaday u yartahay magaaladaani inay magaalo xadaariya tahay magaalo fiican tahay gabdhaha horteeda ka muuqday ka muuqataa aad iyo aadan ugu faraxsanaha in shan maalmood gudahood isbitaalkaasi boqol qofood ku dhowaad la keenay oo shombiyoodka uu soo ritay waa xanuun runtii aad iyo aad u weyn waa xanuun runtii naqday xaalad emergency isu bedelay waa xanuun aysan ku filnaynin dowladda koonfur galbeed waa xanuun aysan ku filnaynin gobolka shabeellada hoose waa xanuun aysan ku filnaynin degmadu ee ay tahay federaalku inuu ka qayb qaata saasaana uu nimada inaan ka qayb qaadano waxaan rabaa runtii inaan idiin sheego madaxweyne cabdicasiis lafta gareen xalay ilaa shalayoo ila soo hadlay wuxuu runtii idinkaaga walwalayaa si zaa'ida wuxuu runtii ku dadaalayaa in la soo gaaro degmadan oo dhibaatadu ay ka taagan tahay wafdiga deeri magaalada baraabe iyo weliba iyo deersiyaana dhakhaatiir loon qorshay intisi gaarayo la tacaalana cudurka shiwanbiyoodka iyo sidoo kale isbitaalka baraabe iyo deersiyan daawo iyo agab caafimaada gudoomiyaha ayaa meelo kaga dhabaaqiyay xaalad adag oo ka jarta degmada baraabe islamarkaana tilmaamtay lambaahintii gurmud deg degay oo bileeran la deersiya si nolol dadkaasi lan badbaadiya